bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan dhegaystayaal idil ahaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka cawaysnimo ee caawa iyo daljir oo habeen weliba xilligan oo kale aad ka dhegaysataan xarumaha raadiyo daljir caawa dhegaystayaal waa habeen isniin ah oo ay talaado soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay koob iyo soddonka bisha tobanaad ee oktoobar sannadkuna waa laba kun iyo lix iyo toban habeennimadan barnaamijka qodobadaannu ku soo qaadan doonno haddii eebba uu raalli ka noqdo waxaa ka mid noqonaya guddiga doorashooyinka dadban ee heer maamul goboleed ee puntland oo ka warbixiyey dib udhaca ku yimid doorashada aqalka hoose maantay bishu waxa weeye kow iyo soddonkii bishii tobnaad laba kun iyo lix iyo tobanka hoogaa waxaa dib nooga dhacay xilligii loogu talagalay in aqalka hoose doorashadiisii ay dhacdo innaga xagga iyaga waxay ku sababaysnayd xoogaa qoondadii dumarka iyo arrimo la xidhiira ayaanu yaama u hakinnay culimmada puntland oo ka hadashay dilalka mararka qaar ka dhaca magaalada garowe ee caasimadda puntland magaalada qardho waxaa lagu soo bandhigay bacaha madow oo horay ay u mamnuucday dowladda puntland dhirta oo dhan waxaa kala jiibaa bao waa wax loo baahan yahay in meel looga soo wajeesto bacaha runtii horey baa go'aan looga soo saaray puntland uga soo saadhay in ay xaaraan tahay ciddii lagu qabtana tallaabo laga qaadayo sidoo kale barnaamijka habeennimo dhegaystayaal waxa aad kale ooda ku maqli doontaan maamulka magaalada marka oo beeniyey warar sheegaya in magaaladaas deegaano hoostaga lagu arkay meedadka dad shacab ah wax aan jirin lama sheego barabagaandadaasi raadiya raadiyahaas ka mid ah oo barabagaandada shabeellada hoose aad iyo aad u burbuuriya danta as leeyahayn aan ognahay barabagaandadaasi raadiyahaasaa sheegay sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxgaradka caabud waaq uu ku eedeeya maamulka galmudug in faragelin uu ku hayo hannaanka soo xulidda xubnaha aqalka hoose qodobadaas iyo kuwo kaloo dhowr ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan habeennimadan barnaamijka caawa iyo daljir barnaamijka caawa waxuu idinkaga imaanayaa stuudiyaha daljir ee magaalada caabud waaq anigoo cumarla kimaanaya idiin soo jeedin doona u diyaargarooba barnaamijka oo dhammaystiran hagaag mar kale caways wanaagsan aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya barnaamijka caawa iyo daljir guddiga doorashooyinka dadban ee heer gobol ee puntland oo maanta shir jiraad ku qabtay magaalada garowe ee caasimadda puntland ayaa faahfaahin waxa ay ka bixiyeen dib u dhaca doorashada xubnaha aqalka hoose oo lagu waday in ay bilaabato afar labaatanka bishan gabagabada maraysa oo ah muddo hadda laga joogo toddoba cisho guddoomiyaha guddigaas khaliif ow cali ayaa sheegay inay keentay dib u dhaca doorashada aqalka hoose qoondadii haweenka iyo arrimo la xidhiidha diiwaangelinta musharaxiinta isagoona sheegay in ilaa iyo hadda ay hayaan beelaha qaar kuraastoodii isagoo sheegay in lagu tartami doono kuraastaas marka la gaaro bisha biri bilaabanaysa shanteeda khaliif cali ayaa wariyaasha la hadlay
salaan ka bacdi waxaan jeclahay inaan halkan ka gudbiyo fariin ku saabsan geedi socodka doorashooyinka laba kun iyo lix iyo tobanka taasoo aan muddo kusoo jiray oo shaqadaasoo muddo lasoo waday maantay bishu waxa weeye kow iyo soddonkii bishii tobnaad laba kun iyo lix iyo tobanka xoogaa waxaa dib nooga dhacay xilligii loogu talagalay in aqalka hoose doorashadiisii ay dhacdo iyaama xoogaa dib u dhacday innaga xagga iyaga waxay ku sababaysnayd xoogaa qoondadii dumarka iyo arrimo la xidhiira ayaanu yaama u hakinnay laakiin arrintaas bacdama aanu xallinay waxaan jecel lahay inaanu hadda sheegno inaanu fasaxnay kow lamber lamber one isdiiwaangelintii ergooy ee murashaxiinta oo awal aanu hakinnay inay fasaxan tahay oo maantaba ay socotay register kale register garayntii ama isdiiwaangelintii murashaxiinta waxaan kale oo u yeeray ergooyinka fayskii u horreeyey dooran lahaa xildhibaanada ka mid noqon doona aqalka hoose ama golaha shacabka laba kun iyo lix iyo tobanka ee dowladda federaalka soomaaliyeed labiyo toban kursi oo ka mid ah ayaanu hadda dalabnay labiyo tobankaa kursi beelaha ku kala qoran waxa weeye beesha warsangeli waxay leedahay afar kursi beesha dashiisha waxay leedahay laba kursi cali jibraa'iil wuxuu leeyahay hal kursi beesha siwaaqroon waxay leedahay hal kursi cali saleebaan wuxuu leeyahay hal kursi ciise maxamuud waxay ku leeyihiin hal kursi beesha yibro iyo beesha yibro waxay leeyihiin hal kursi iyo beesha madhibaan oo leh hal kursi labiyo tobankaa kursi ee waxaan u sheegaynaa haddii ilaahigay idmo in ay soo xiryoodaan wargelintooda iyo safaradooduna maanta iyo berri ay ku eg tahay oo ku eg bisha kow iyo soddonkeedoo maantaya ilaa berri oo bisha kale kowdeeda bisha kow iyo tobnaad insha allah bisha labadeeda ilaa bisha afarteeda waxaa socon doona dejintii iyo diiwaangelintii iyo sawiradii ilaa qof walba waxaa la siinayaa aqoonsi oo erga ergey kasta waxaa la siinayaa aqoonsi bisha shanteeda ilaa bisha lixdeedana waxaa socon doona odayntii haddii ilaa ilaahayga idmo waxaan jecel lahay intaan bisha toddobadeeda la gaarinba inay halkaas ka soo baxaan labiyo toban xildhibaan oo ku guulaystay kuraasta labiyo tobankaa ku guulaystay marka waxaan rabnaa inaanu dadka u sheegno annaga doorashadii way bilaabanaysaa facilitigii iyo waxyaalihii loogu talagalayna diyaar weeye wargelintooduna maanta iyo berri weeye wixii ka dambeeya waxa weeye doorashadiibaa toos loo gelayaa intaa weeye ujeeddada iyada muhiimkeedu intaasay ahayd marka waxaa kale oo jirto aan rabay inaan u sheego dhammaan dadka loo asteeyey kuraasta dumarka inay soo gudbiyaan muddaanu dadka la hadlaynay hadday arrintaa xoogaa ay soo bixi weyday waxaanu samaynay qabaa'ilada meelihii loogu talagalay inay ka yimaadaan baanu si toosa ugu astaynay odayaasha ama isimada laga rabay inay soo gudbiyaan waxaanu u diraynaa fariin inay soo gudbiyaan telefoonadana waan kala hadli doonaa insha allah waraaqana waa u diyaarinay toos ugu tegaya oo isim kasta inta laga rabo iyo xilliga uu soo gudbinayo ay ku caddahay marka dhammaantiin waa salaaman tihiin ujeeddada iyada annaga shir-saxaafadeedkaani wuxuu ku saabsanaa intaas waa mahadsantihiin guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee heer maamul goboleed ee puntland khaliif aw cali ayuu kaasi ha oo wariyaasha garowa kula hadlayey weli isla wararka garow ayaan ku guda jirnay sheekh maxamuud xaaji yuusuf waxa uu ka mid yahay culimmada puntland waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay dilalka lagula kaco dadka muslimka ah si gaar ah waxa uu u soo qaatay dilal dhowr ah oo bishan iyo bilihii lasoo dhaafayba ka dhacayay magaalada garowe sheekh ayaa waxaa kale uu ka hadlay dhallinyarada moobeelada furta xilliyada habeenkii ah oo hadda ku sii badanaya magaalada garowe ayna ka mid yihiin haween yaryar oo loo baahan yahay dadkaas in dadkii dhalay ay wax ka qabtaan waxaa kale uu ka hadlay xaaladda abaaro iyo sidoo kale xaaladaha colaadeed ee ka jira gobolka mudug isagoona ku baaqay in la joojiyo dagaalladaasi arrimahaasoo idil isagoo ka warramaya sheekh maxamuud xaaji yuusuf waxaa hadalladiisii ka mid ahaa
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ugu horeyn allah yaa mahad iska leh subxaanaه wa tacaala mahadcelinta allah kadib waxaan rabaa dhowr arrimoodoo taagan oo ayaamahan dambe ama puntland ha ahaato ama caasimadda garoowe ha ahaato ka dhacayay inaan kelimad ka iraahdo arrimahaasina waxay kale yihiin haddaan usoo laabto tan caasimadda aan ku hormaro ayaamahan waxaa soo batay dilkii oo sidaan ognahay bishaan maanta dhammaanaysa ilaa afar dil ayaa ka dhacay magaalada garoowe iyo agaarkeeda sidoo kale waxaa aada usoo batay dhallinyaradii dadka boobayey oo wiilal iyo gabdhaba leh oo magaalada garoowe u dhashay oo dadkii boobaya wakhtiga habeenkiiya sidoo kale waxaa aada iyagana looga cabanaya la ogyahay dhib badan geystay layrarkii soolarka ahaa oo laynoo ku deeqay dad boobaya oo bateriga kala baxaya ayaa iyaguna soo baxay arrinta kaloo aan raba inaan kelimad kooban ka dhaho iyadana waxaa weeye dagaalka ka jira magaalada gaalkacyo saddexda arrimoodoo hore marka iyo arrinta abaarta laftigeeda oo iyadana aan rabo inaan kelimad ka dhaho haddii laha idmo saddexda arrimood oo hadda caasimadda kusoo siyaaday ayaamahan dheeraadka ku ah oo dadka la laynaya ah arrin aan laga aamusi karin weeye waa jariima waa dembi waa burcadnimo qof muslima dhiiggiisa ee in ee la daadiyo iyadoo xaqdarro lagu daadinayo dunuubta ilaahay laga galo oo lagu caasiyo rabbi shirkiga kadib dembiga ugu weyn weeye naf aan dilkeedo xaq ahayn oo la gooyo oo la dilo afar dembi intaanu xusuusnahay way inay ka badan yihiinna waa laga yaabaa ayaa magaaladan garoowe ka dhacay oo dil ah iyo agagaarkeeda dadka weliba dilkaa geystay taqriiban askartii dowladda bay ahaayeen oo iyada laftigeeda waa arrin mulaaxado ah oo nasiib darro ah marka sidoo kale dhalinyarada dadka boobaya oo weliba hadda wiilal iyo gabdho ee ka kooban oo hadda salaaddii subax masaajidii laga aadi waayey oo ceshihii la lugeyn waayey oo dumarkii ay dhaqaaqi la'yihiin iyada laftigeeda waa musiiba waa burcadnimo kale oo awal waa jiri jidhay laakiin hadda waxaad moodaa fursad bay heleen intii hore camaliyaadkoodii ama weerarkoodii waa ka ballaariyeen sidoo kale dadka iyaguna dhacaya soolarada mar waa diindarro marna waa dadnimo xumo waa diindarro oo haddee waxaan ilaahay u bannayn oo xaaraan ah xoolo xaaraan ah ayay dhacayaan oo boobayaan marna waa dadnimo darro oo nalalkan ummadda o dhan baa ka faa'iidaysanaysa iyaga laftigooda waxbay ku leeyihiin kuwa xadaya waa dadka aan kala aqoon waxa ay leeyihiin iyo waxa mujtamacu uu wadaago maxaanku rahda ma kala garanayaan waxa aad leedahay waxaa ka muhiimsan waxa mujtamacu wadaago ilaa aynu qaadanno dhaqan ama thaqaafo ah danta caamka ah iyo maraafiqda caamka ah iyo waxa mujtamacu wadaago inaan leenahayna meel gaari mayno wixii horay dowladnimadeenna u burburiyey bayna ka mid ahayd waxa caamka ah la wadaago xoola in la ilaaliyo mudan inaan loo aqoon qof weliba inuu burburiyo wixii hore halkaa ina dhigay weeye saddexda arrimoodba waa burcadnimo ilaah lagaga cabsado in la joojiyo xil baa ayna ka saaran dadka waxaa wada waxaan leenahay burcadnimadaas ama dadka laynaya ama dhallinyarada habeenkii dadka boobaya oo dilaya soolarada kuwa furanaya kulli burcadnimo weeye ilaahay kaga cabsadeen ugu horrayn waxaa dadka ku tallaabsanaya ha ogaadeen inay jidho maalin ilaahay la horgeynayo ilaahayna uu kula xisaabtamayo subxaanahu wa tacaala oo dembiga adduunyada iyo xarig iyo ciqaabkay leeyihin hadday ka fikadaan kii ilaahay baysan ka fikanayn oo maxkamaddii ilaahay baysan ka fikanayn midda labaad shacabkii laftigooda xil baa saaran haddii shacabku uu u guntado oo dadka meel looga soo wada jeensado odayaashii iyo nabadoonnadii waxaa lagu mashquuliyey intaas garo iyo wax ishaya laakiin waxaysan fahmin oo ilaahay uusan fahamsiin ilaa iyo hadda war waxaan sidee uga hortegi karnaa war sidee wax uga qaban karnaa maalin walba midil baan xalinaynaa maalin walba fadhi baa loo loo fadhiya ama qisaas lagu wada hadlayo ama mag lagu wada hadlayo sidoo kale dadka soolarada boobaya laftigoodu iyaguna sidaasoo kale weeye waxyaalahaas ilaahay ha lagaga cabsado dadka shacabka ana waxaa la rabaa inay meel uga soo wada jeensadaan xilka ugu cusli wuxuu saaran yahay dowladda amniga ilaalintiisa dowladdu iyadaa mas-uulka ah mujtamac walba meel degan laga waayi maayo qof faasid ah qof isagu aan ilaahay ka cabsanayn qof aan wax kale dan ka lahayn inuu boqo mooye dadkaa dowladdu iyagaa la rabaa inay qabtaan haddii amniga dowladdu ay ku filan tahayna weliba maamulkan la hadlayaa waa inay ku filaadaan hadday ku filaan waayaanna war ceeb maaha eh shacabka ha u yeerteen ganacsatada ha u yeereen odayaasha ha u yeereen culimmada ha u yeereen war wixii ku filaan weynay sidee yeellaa waa in la yidhaahdaa waxaan looma dulqaadan karo haddaan saa ugu jeedanno kulligeen waa halaagsamaynaa adduun iyo aakhiraba lucina aladiina kafaruu min bani israa'iil calaa lisaani daawuuda wa ciisa bni maryam daalika maa casow wa kaanuu yactaduun munkarka iyadoo la arkayo haddaan wax laga qaban oo sidaa loogu jeeto sidii reer bani israa'iil loo nacladay ayaan inaguna khatar ugu jirnaa lacnadaas inayna ku dhacdo ilaah baan ka maangallay subxaanahu wa tacaala waxaas iyo jaraa'imtaas dhacaysa mas-uuliyaddeeda waa wada leenahay waa in wax laga qabtaa oo war waxaan see wax looga qabtaa waa in loo soo jeensadaa dagaalka gaalkacayo dagaalkaasi waa dagaal xaaraana waa dagaal nasiib darra ah waa dagaal kolleyba joogsan doona intay goorigoor tahay ha la joojiyo oo dulmiga cidda weerarka wadda iyo maxaa sideeda hadday laba qabiil dagaalamaan ama laba kooxood mid walboo ka mid ah waana daalim waana madluum waxa la ogyahay weeye waagay heshiis ogolaadaan maraa kadib tii heshiiska diiddah baa eedda la saaraya laakiin inta ka horrayso cid walba eedda waa leedah dagaalkaas ilaahay ha looga cabsado wixii dhacay waa dhaceen gaalkacayo waa isku dad waa isku dan waa isku waxbarasho waa isku caafimaad waa isku nabad ma kala maarmi karaan dadka reer gaalkacayood nabad waa in iyaguna waa inay gartaan waajibka saaran ciddii kaloo awood ku lena magaalada waxa ka jira iyo dagaalha ka jira waa in la joojiya dadka nabad waa in loogu baaqa runta waa in la isu sheega caadifada iyo waxyaalaha magaranaysa la isu gudbinayo oo dagaalka hurinaya waxaasi meel gaari mayaan shacabka reer gaalkacyoodna waxyeello mooye waxba tari mayaan cid walbo hadalkaasi ka imaanayo ilaahi ha lagaga cabsado dagaalka isagana waxaan leenahay waa in la joojiya abaar kulul baa ina haysa waxaa sidaas la samaynayana ka imaanaysa ilaahay ha loo noqdo ilaahayna hala baryo subxaanahu wa tacaala ilahayna waxaan ka baryaynaa abaarta iyo colaadda iyo dhibaatooyinka kaloo jiraba ilahay inuu ina ka qaado wabillahi towfiiq wasala allahuma calaa maxamedin wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin sheekh maxamuud xaaji yuusuf oo ka mid ah culimmada ah puntland ayuu kaasi ahaa
daljir waxaad garowa kala socotaa hirka fm
weli barnaamijka aad la socotaan waa caawiya daljir qodobo kale oo dhowr ah ayaa inoo soo socda oo ay ka mid tahay shirkad duulimaad oo laga leeyahay waddanka cumaan oo bilaabaysa duulimaadyo ay ku bixinayso deegaanada puntland iyo guddiga dibudhiska cusbitaalka guud ee gaalkacyo oo yana ka hadlay halkaay wax u marayaan balse markan magaalada marka wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay sheegayaan in midadka saddex qof oo rayid ah lagu arkay deegaanka buufo bacaad kuwaasi oo jidhkooda dhibaato xooggan ay ka muuqato waxaana wararkaas saacadii lasoo dhaafay baahinaya qaar ka mid a warbaahinta muqdisho maamulka magaalada marka oo deegaanka warkaas laga baahiyey uu hoos tago ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay in la helay meedadka dad rayid ah maxamed cismaan yariisow waxa uu sheegtaa inuu yahay guddoomiyaha magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose waxa uu arrintaas uga warramay ismaaciil turki oo daljir uga soo hadla muqdisho bismillaahi raxmaani raxiim horta wax aan jirin lama sheego barabagaandadaasi raadiya raadiyahaas ka mid ah oo barabagaandada shabeellada hoose aad iyo aad u burbuuriya danta is leeyahayna aan ognahay weligiisana ceeb iyo fareexad aan weligiis ka sheegi jiray degmada marka warbaga barabagaandadaasi raadiyahaasaa sheegay waan logyahay oo meelaha u afdheer ha ahaato weriyaal waxaan rabaa inay wax xaqiiqada ay sheegaan wax danka shacabka ay ka naxaan ay ka naxahay inay sheegaan lama rabo dagaallo way ka jiraan gobolka shabeellaha hoose muddo afar sano waa ka socday haddana dagaaladii way isbedeleenoo qabiil iyo waxjina ma jiraane dad sharwade iyo waxyaalahaas ah ayay dagaalka iyo deegaanka ishayaan ciidamo oo la yidhaahdo isbedel l s b g ciidan dowladeed ayaa dagaalama maanta marka waxaan maqlay in shaangood iyo buusow dhexdooda saddex la soo dhigay barbagaandooyinkaasa xamar telefoon lagu soo diray weriyaal badan igu soo direen marka kadib gurmadaas sameeyey buufowdaa tegey ciidan badan amasom iyo ciidan d badbaadada shacabka shabeellada hoose isku dar ah shaangood ilaa gildaaye saraax meel kasta roondeeyey waana la salwaayey waxaas waa barbagaando oo been iyo jaraa'ida ma kastaya dadka brobagandadaasi aad sheegtay in ay fidiyeen maxaad nooga sheegi kartaa waa saddex idaacadood had idaacadihiina naa hadda idaacada kaxaayo ma jecli waa saddex idaacadood codkoodana aan duubnay waxaa laga rabaa saddexda meed meesha ay taalo ninkiiyo soo gudbiyey ayaa laga rabaa tan kale labaad wax ka jiraan oo meed meel lasoo dhigan ma jiraan aniga gobolkaan joogaa degmada markaan ku sugnahay buufoona maanta anigaa tegey oo markii hadalladaasaa maqlay meel kastana waa baarnay wax oo meed meel yaalla ama dhibaatay ka jirta ma aysan jirin howlgal badan aa laga galay ciidan amasom iyo ciidamada n s b g ayaa ka galay aan u dirnay kadibna ciidamadii saraakiisha hogaaminayay wax way soo waayeen taas waa barbagaando weriyaalka barkoodana waxaan leeyahay dejiya shacabka barbagaandada iska dhaafa tan kale dhibaatooyinkan soo noqnoqday ee shabeellada hoose weligeeda dawladda kama hayadlen madaxweynaha xashir maxamuud ra-iisul wasaare cabdirashiid guddoomiyaha baarlamaanka jawaani ilaa xildhibaan ilaa wasiiro cid weligeeda gobolka shabeellada hoose ka hadashay ma jiraan heer waxay jeertay alaada in sakiir lix bilood jira ilaa xunug yaroo sideed ka ugu yarna ugu weyn as jiro toban jir ah iyo ayeeyadooda sagaashan jir ah meel kale bood ka xagaysa in la dildilay haddina jab lagu gubay cid maanta oo mas-uuliyad oo dawladeed sheeganaysa oo ka hadashay macal madaxweyne macal ra-iisul wasaare macal guddoomiye baarlamaan macal xildhibaan macal wasiiro macal jenaraal ka hadlay ma jiraan marka hadda waxaan loo gurmaday galmudug galmudug iyo puntland dagaalaa ka socdaan madax badana aaday waan ognahay galmudug maamulay sheegataan laakiin waa hal qabiil puntlandna maamulay sheegataan waa hal qabiil waa ognahay shabeellada oo kale hadda dagaaladii ahliga ah waxaa ka daba yimid shacabkii in macnaa xoolahoodii la argagaxyo ay shabaab jiraan ka guura meeshaan ka baxa barka rafaad xoolo dhacad ay ka socdaan aana gurmad loo soo muujinjir marka shacabka shabeelladaase waxaan u malaynaba inay soomaali ahayn dawladda xasan maxamuudna ay ka tirsaneen dawlad maamul shariifna ay ka tirsaneen kolley ilaah ay qabaan laakiin waxaan leeyahay dawladda dhexe nafsigaas shabeellada koose ka gasheen madaxweyne ilaa xildhibaan ilaa ra-iisul wasaarow kolleyba aan qarwan ila cadaabi doonaa shabeellada hoose duro aad ku samayseen ko haddana dagaalna waxaa ka socda deegaanka iyo shabaab ah cid usoo gurmaday ama cid usoo socota male shacabkan waa tashilaan waan iska dhexnaayaan cid walboo nabad darro ka wada gobolka shabeellada hoose gudoomiye yarisow maxaa isbedelaya haddii madaxda dowladda ay tagaan xataa gobolka shabeellaha hoose maxaa isbedelayaa isleedahay waxaa isbedelaysaa shacabka niyadiisa ay fiicnaanaysaa cirmaaludiin hariyara hooyooyin dhammaan farxaday muujinayaan waxay isleeyihiin walle mas-uuliyiina idin timid madaxweyne idin yimid gudoomiye baarlamaana idin yimid ra-iisul wasaare idin yimid wax ciidan amni jeneraal idin yimid qalbigooda kastoo shacabka niyay bixinayaan hadda shacabka shabeellada hoose qaar kii la dilo qaar kii baartoo la afduurto xoolihii xoog lagu qaato shacabkii waa tashaday deegaan ahaan waxay ku tashadeen waxay dhisteen ciidamo la yidhaahdo badbaadada ciidamada badbaadiyaasha shacabka shabeellada hoose magacooda marka l s b g iyo ciidamada amasom ayaa hadda dagaalada shabaab iyo deegaanka hogaaminaan ala dagaalmayaan waana iska celinayaan calanka madow meel alle meeshay fulaan ciidamadan waa tegayaan tan kaa labaad dawladda dhexe shabeellada hoose dan iyo xaaji ka mahaysa laakiin shacabkeeda waa tashan doonaa kulley bada is xoreeyaan maamulay ku dhawaaqi doonaan haddii ilaah is yidhaahdo
waa tahay mudane guddoomiye dhanka kale bal waxaad faahfaahin naga siisaa xaaladda magaalada marka maadaama maalmihii lasoo dhaafay dhibaatooyin xagga amniga ay ka jireen
horta magaalada way kala xiran tahay laga soo bilaabo baytulaas ilaa saraa ilaa maxaa ku sheegtay xaj yuusuf abuyuub macnaha waa cunayna bacdina buulajaan shamateeri ayuub ilaa cagaarane xaafadahan maamulkii aniga mas-uulkaan kahay iyo amasom iyo ciidamada badbaadada shacabka shabeellada hoose ay joogaan wixii ka xageeyo oo dawladda hoose wixii ka xageeyo ilaa xaafidruusiana shabaaba ay joogta ay haasata way kala xiran tahay magaalada shacabkina dhorweyda waa laga soo kaxiyey kii beer tacbinay kii xoolo tacbinay markay soo wada galeen qaarna meeshay ilaahay u badbaadiyo halka rafaan oo ka jiro gaari gacmada waa iyada lagu wado dameeraha rafaadka ka jiro shacabku cidna maanta ku danayso dawlad ka hadlaysana ma arag kolleyba shacabka asaa tashada waana tasha doonaa ilaahan garabkiis gelaayo dawladda dhexena waxaan leeyahay nafsigaad gobolka shabeellada gagasheen kolleyba aan qaran mas-uuliyati wala xisaabtama doonaa maxaad ugu baaqaysaa mudane guddoomiye madaxda dowladda federaalka soomaaliya oo ku aadan in xaaladda gobolka shabeellaha hoose ee la ego oo il gaara loo yeesho horta wasaaradda kaasaandhiga waxaan ka bilaabaa wasiiradeeda way ka gaabisay amniga shabeellada hoose ko danka labaad madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka saddexda u sarraysa waay dawladda waxaan isku ogaa in ay dawlad nabad ka dhigaan shabaab ay xoreeyaan hadda shabaabkii meel xamar ku jirta labaatan kilomitr ayay dadkii shacabkii dumaad ku haysaa ciidamadii deegaanka la dagaalamahay ciidan dawladeed ma jiraan marka xasan sheekh maxamuud kolleyba waxaan leeyahay kolleyba waxaan leeyahay nafsigaad gobolka shabeellada hoose ka gasheen kolleyba kaasoo baxi doona ko tan kan labaad shacabka shabeellada hoosena kolleyba ilaahay idankiis idankaan waa isku xorey doonaa dadka nabadaan rabin maamul aan rabin dawladaan rabin waa la iska dhaci doonaa ninkii saaisas galana ha ku dhimanaayo cid kaloo wax dili karta mana allah wax dilaan ko shabaabna waa iska dhexnayaan shacabkan gobolka shabeellada hoose ko xasan sheekh maxamuudne ha u gurmado galmudug iyo maxaa kuu sheegaa puntland kolleyba xasan sheekh maxamuud waxaan leeyahay gobolka shabeellada hoose waa gobolkii lagaa taageeray gobollada soomaaliya lagaama taageerino waa gobolkii lagu banaan baxay inaad madaxweyne jira laqato waad waxaad ka dhigtay cadowaad ku- a- ayaad ka dhigtay kuwii sabridaada ku gubeen waqooyigaas yaa inaad u gurmado kuwii ku taageeran lugtaad saarto kolley ilaah kula xisaabtama doono tanka labaad waxaan leeyahay dowladda dhexe shacabkaan gurmigaas u baahan yahay caafimaad darro gaajo qax rafaad ha u soo gurmadeeno hadda waxay dhacay waa dhacay hadda ha u soo gurmadeeno hadday dowlad sheegayaan haddii kale madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha ha caddeeyaano shabeellada hoose ee soomaali maahin dowladda kama tirsana maamulka koonfur galbeedna kama tirsana shariifkana ha caddeeyo xasan maxamuudna ha caddeeyo maxamed cismaan yariisow oo sheegtay inuu yahay guddoomiyaha magaalada marke ee gobolka shabeellaha hoose oo u warramaya ismaaciil turki oo muqdisho ku sugan ayuu kaasi ahaa magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar waxaa maanta lagu soo bandhigay bacaha madow oo horay dowladda puntland ay u mamnuucday mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka karkaar kan degmada qardho iyo saraakiil ciidan ayaa ku sugnaa goobta lagu soo bandhigaya bacahan oo maamulka uu sheegay in maalinta beri ah dab la qabasiin doono bacaha ayaa waxay qayb ka yihiin waxyaabaha nabaadguurka ku haya dhirta haddaba mas-uuliyiintii ka hadashay goobta lagu soo bandhigayey bacaha madow waxaa ka mid ahaa hadalladoodii in halkan loogu soo bandhigo ee, waxa ugu daran oo la dagaalama nabaad nabaadguurka runtii waa nabaadguur ee, maanta dhirta oo dhan waxaa qalajiye waa baco waa wax loo baahan yahay in meel looga soo wajeesto bacaha ee, runtii horey baa go-aan looga soo saaray puntland uga soo saadhay in ay xaaraan tahay ciddii lagu qabtana ee, tallaabo laga qaadayo waxaan rajaynaynaa insha allahu maanta tan waa tallaabadii waxaan odhan karnaa tallaabadii koowaad oo weliba ciidanka cashuuraha beriga ay soo qabteen oo taliyaha qaybta uu kacayo ha ta- qaybta ilaalinta cashuuraha ay soo qabteen waxaan rajaynaynaa in beri subaxba la gubo si loogu waana qaato insha allah inta ka horaysana ciidanku ay ka hayaan heegan ballaaran iyo waardiyo ballaaran ay ka hayaan runtii wasaaradda maaliyaddana waxaan ku horrinayaa inay abaalmarin siiyaan ciidda mar kasta u heelan oo ciidamada cashuuraha beriga ah inay abaalmarin siiyaan sababtoo ah waxaas waa waxa waddanka dhibay weeye waa mulaxaddana waxaan codsanayaa ama soo jeedinayaa ma ee dowlad ahaan in laga ma degmooyinka maca dukaamada lagu gado la mamnuuco oo laga soo fogo haddii aa la yidhaahdo dadweynahana waxaa ku boorig- ee ku boorinayaa in ay kuwaana qaataan oo ay joojiyaan qofku isagaa waddaniga ahi isagaa la dagaalami kara waxa ay ummadda ee ee ama dhirta ama deegaanka gubaya waxa weeyaan halkan caawa aan joogno gaarigaana muuqaalka gaarigaan aragtaan macnabeedlaha ah waxaa saaraa alaab macnaha kontrabaan ah oo yacni dalka laga hore hore looga mamnuucay boqol iyo konton kartoon oo baca nooca kale oo baca nooca ah iyo boqol iyo afartan iyo toddoba ee, jawaan oo baca yaryara xalay baa la qabtay ciidanka boliisku soo qabteen waxaa lagu qabtay kasanka alxamdulilah Ee, halkan had- haddan joogno waa qaybta boliiska oo halka halka la keenay baaritaan baa int- int- intaasaa ka soo baxday horaa- horey baa loo mamnuucay alaabtan waxaa looga jeeda dalka in puntland inay soo galaan waa waa laga mamnuucay salaan kadib sidaad u jeedaan ee, bacuhu waa kontrabaan kontrabaan waxayna ku noqdeenna waa shay waxa weeye deegaanka dhibaato ku ah sidaa daraaddeed waa la mamnuucay dadka ganacsatada ah ee ku howlan keenista bacaha waxaad ogaataan had iyo jeer in waxa weeye sidan oo kale ay dhici doonto ee, mar qof waa baxsan karaa mar labaad waa baxsan karaa laakiin marka la qabto haddee mudankiisu waa waxa weeye goobtan in la keeno la dejiyo hadhowna la gubo marka sidaas waxa weeye kolley qofku hantidiisa unbuu khasaare waxa weeye ku samaynaya waa loo sheegay dadka waxaa la yidhi runtii ee, bacaha waxa ay qaban jireen waxyaabo badan oo hidiya dhaqanka ah oo booskooda bedeli kara oo lagu qabsan kara ayaa jira bacdu dhibaatada ay deegaanka ku hayso iyo siday ku- waxa weeye dhibaatada ay dhirta ku hayso iyo deegaanka waad ogtihiin waad la socotaan marka waxaan leeyahay dadka ku howlan oo dhaqaalahooda gelinaya oo kontrabaankaas isku dayaya inay gaadiidkii iyo dariiqii iyo intuba ay waxa weeye corruption iyo mataqaanaa ay ku maraan inay ka waantoobaan haddaysan ka waantoobinna haddee waxa weeye xaaladdu ee, waxay noqonaysaa in hantidoodana lala wareego gaadiidkoodana lala wareego marka ee, waxaan leeyahay ee, aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxa weeye shaqaalihii iyo ciidankii ka howlgalay qabashada gaariga kan runtii waxay leeyihiin waxa weeye abaalmarin bay leeyihiin waayo ka wasaarad ahaan qofka shaqadiisa guta oo si waajiba u guta wuxuu naga mudan yahay in la abaal mariyo qofka shaqadiisa gudan waayana waxa weeye wuxuu leeyahay ciqaab marka runtii abaalmarintiina waxa weeye insha allahu waa midaanu had iyo jeer la garab taagannahay shaqaalaha iyo dhiirigelintii marka iyo ciidanka aad iyo aad bay umahadsan tihiin shakhsiyaadkan sida gaarka ah u keena waxyaalaha la mamnuucay system lagu daba jooga baa lagu qabtay looguna guulaystay waxaana la tusayaa inay guuldarro ka dheefi doonaan ganacsiga ay ka wadaan oo la joojiyey lana mamnuucay in dalkan lagu sameeyo dhexdiisana lagaga ganacsado garanayaa meelaha le ay ka soo gudubtana oo ay kaga timaadana gudaha waddanka maaha laakiin waa gudaha dowladda federaalka ah oo iyaduna dalka ka mid ah waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka meel kastoo la joogo maadaama dalkii dawladdu ay ka wada dhisan tahay in shayga la mamnuuco oo khatar dalka ku wada ah in isku si loo qabto laakiin waxaa guuldarro ah haddii muqdishona looga arko arrin caadiya baca xooluhuna ay yihiin xoolo isku mid a dadkuna yahay dad isku mid a puntland ay ka tahay wax khatar ku ah nolosha bini'aadanka ku ah dee taasi waxay horseedaysaa in reer puntland ay dadka qayb dhacayaan dhacbaa ay arrintii u muuqanaysaa laakiin waxaan codsanaynaa madaxda dowladda federaalkaa inay arrintan sida bareeraha ee puntland u qaadatay inay iyo weliba dowladda somalilan inay isku si meel la jooga looga qaato go'aan bacahan sidii loo joojin laha iyo istilaabo looga qaadi lahaa laakiin dhinaca muqdisho waxa dhaliil ah dhaliil ah oo weliba dhaliil weyn ah in aan waxba dhib ku ahayn waxaanna codsanaynaa inay madaxdii dalka nooga sarraysay ee federaalka ay tahay waxaanna ku dhaliilaynaa culays kasta oo soo dhaca hadduu yahay mid ka imaanaya dhinaca dadka dhibaatada nolosha lidka ku ah waxay ka timaadaa dhinaca muqdisho waxayna soo maraan seedadka dowladda federaalka xukunta dhinaca khatarta bacuhu waxay soo maraan seedadka dowladda federaalka ay gacanta ku hayso waxaan madaxda dowladda federaalka halkan hawada u marinayaa inay arrintaa wax iska weyddiiyaan dalkuna inuu isku mid yahay una dhaarteen inay dalkao dhan wax ka qabteen inay arrintaa muujiyaan oo kontarabaan ka dhigaan wixii puntland kontrabaanka ah ma aha inay dowladda puntland keliya arrintan ay dhibaato ku tahay bacahani waxay ka yimaadeen muqdisho waxay soo mareen gobolka mudug waxay soo mareen gobolka nugaal waxay mareen kontaroolka magaalada qardho oo gobolka karkaar waxaa lagu qabtay kontaroolka alxamdulilah oo gobolka karkaar gaariganna wuxuu ahaa iyo weliba gaari kale oo labaad gawaari si toosa loo og yahay horena u fikaday maantana lagu guulaystay dibna waxaa loogu soo celiyey gobolkii waxaana la sugaynay in madaxda wasaaraddu ay nagala soo qayb galaan go'aankana noo muujiyaan rabtaa qaar ka mid a mas-uuliyiinta gobolka karkaar kan degmada qardho iyo saraakiisha gobolkaas ayay ahaayeen oo ka hadlayay bacaha madow oo puntland ay mamnuucday oo maanta lagu soo bandhigay magaalada qardho weli barnaamijka caawa iyo daljir ead dhegaystayaal la socotaan magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaarka ee galmudug waxaa ka soconaya diyaargarowga loogu jiro soo xulista xubnaha aqalka hoose ee dowladda soo socota cadaado ka sokoo guud ahaanba deegaano kala duwan oo dalka ayay ka socotaa barnaamijkaas qaar ka mid ah waxgaradka iyagu wax la qaybsada maamulka galmudug ayaa waxay muujinayaan saluug ah in galmudug ay weli ku hoolan tahay faragelinta soo xulidda xubnahaasi waxgarad iyagu ka soo jeeda deegaanada waqooyiga gobolkan galgadood islamarkaana hadda ku sugan magaalada cadaado ayaa waxa ay sheegayaan in maamulka galmudug faragelintoosa uu ku hayo soo xulidda xubnaha aqalka hoose nabadoon maxamed xuseen jaamac oo loo yaqaano nabadoon haara waxa uu ka mid yahay ergada soo xulaya xildhibaanada isagoo cadaado ku sugan ayuu taleefonka ugu warramay xuseen cabdi jimcaale xuseen madar oo daljir boosaaso ku sugan
waa maaqsan tahay waan cadaado unimid waxaa weeye arrintaas inaan ka qayb qaadano qodobada kasoobayga ah waa qofka go-aamadii nolosha koowaad lagaa saddexaad inaan damaystirno arrintaas waxaa weeye waan geenay konton iyo kow arday oo waa fursan maxaa la yidhahdaa afraaca go-aanka nolosha yaa shuruudihii loogu talagalay afar nabadoon oo beesha xeli leedahay iyo oo jiddo samaqoon oo samaqoon oo maxaa la yahdaa jifa hoosaadyada ah ay ka imaanaysa cirdaduba waxay keenayna halka kan waxayna u gudbiyeen si wadajira ugaaska ugaaskuna waxa weeye asaga ugaaska gudaha saxiix iska lahaa inuu saxiixo annaga xubinteeda xildhibaan waa garta
qaadka ilaahayay wuuna saxiixiyey uu saxiixay oo tobankii bishii tobnaad laba kun lixi tobanki soonka buuxiyey isla maalinkiina wuxuu geeyey guddiga doorashada kooban ama gobolka galmudug waana diideen si cad kaa qaban mayna yidhaahdeen wuxuuna ku xeshay saddex jeer arrintaas markay ku celiyey oo ugaasku hoolay laba xasaanadood oo mina wasiilka qaranka ah oba wasiilkaas oo saaritaanka ergada sida ku cad go-aankii maxaa la yidhahda nolosha kii u dambeeyey oo ahaa laba iyo labaatanka afarkii joon ee baybada inuu awoodda soo saaritaanka ergada iyo erodhaqameedka sicayaada boqol soddon iyo shanta ah markaidan waxaan u diiyan la hadalnay anagu guddigii doorashada galmudug ay magacaabeen waxay noo sheegeen inay ka amar qaataan maamulka galmudug maamulka galmudugna iyagu kuraafa ay usamn u sameeyeen dhawaaneyn meel kaleeto oo annaga naga badax banaana kusigeena ay soo tartamayso waxaan weydinay waxaad ka amar qaadanaysaa federaalka oo waxaad ku dhexdaysaan taynayntan sida ku cadqodobka afraad maxaa la yihahdaa xeerka lagu madax banaaneeyey guddiyada kani xubintiisa koowaad waxay sheegayan in yaagudug meel madax banaan oo ka madax banaan maxaa la yihahdaa awoodaha siyaasadeed fulineed ee gobolyada iyo federaalke adiguma kaga arbaateen anagu ayagaa ku qabanayna yihahde waxaa weye cid kalean ka arqaadanayna intaa markay yidhaahdeen waxaan usagnay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka labadaba waxayna noo xaqiijiyeen iyagu inay waafajinayaan xeer ay jeedkooda kala soo baxeen oo ah afarta kursi oo beeshaseeda ku heray galmudug iyagu ay u sameynayaan maxaa la yihahda maamul iyo wadaajin iyo doorasho aan waafaqsanayn sidii wax ku dhisnaayeen oo awal wax lagu qaybsaday oo keenaysa muran iyo korobaan madaxa labadaba arrintaas anaga way ku adkaysteen haddana way ku adag yihiin waxaan hordhignay awaanintii dalka oo dhan baan ugeynay oo waxaan ii baad ku dhawaqadaan inaad ka goodeen jamhuuriyadda federaalka ma maamuli kartaan aqalka hoose waxaad awoodi leedan waa aqalka sare markagelinta waad ku leediin iyo ammaanka arrintaa oo keliya qanuunka makadeenaya sheekna oga samayn kartaan alaabi kul xaal arkaa way ka dhagax adeegeen waana koox istahaysatay kooxdaasna waxay rabaan inay soo saaraan xildhibaano ayaga u shaqeynaya ururka ay ka tirsan yihiin si ay ugu adkaadaan hogaaminta dalka mar haddii arrinta aada saddexdaa qodob u aragtay oo arrimo siyaasadeed iyo arrimo qabaa'ilba ay meesha ku jiraan adinkuna aad u sheegteen kana dhaadhiciseen qaabka ay arrintani kusoo socotay ilaa iyo xiliyadii dowladihii hore kacaankii iyo wixii ka horreeyey iyo haddaba oo hadda xildhibaanka beesha umatalaya uu yahay xildhibaan cabdullahi yuusuf uu kamid yahay oo xildhibaankii bedeli lahaa aad adiga soo xuleyseen ugaaskana aada isla ogolaateen maamulkana uu sidaa samaynayo maxaa idinla gudboon waa maxay tallaabada idinla gudboon maadaama ilaa hadda cadaada aad ku sugan tihiin
anaga hadda waxa weye waa dhowr iyo labaatan cisho waxaan ay jiraan konton iyo kow qof oo erga ah oo waafaqsan habraaca xanaanka doorashada oo konton iyo kowda qof iyo suguuliin laga eday ah waxaan kaxgelinayna oo ku socona waa qawaaniin saa dalku ku dhisan yahay inaan ilaalino waxaan marti u nahay waa qawaaniintii waana u gudbinay guddiga sare ee heer doorashada federaalka iyo guddiga xalinka khilaafaadka iyo madaxda madasha qaranka labadaba waankiina document iyo qoraal aan kaga cabanayno arrintaas waxaa kaloo karaamatid ah ugaaska beesha maaha kifakaas waa karaamo xambaar loo dhiibto karaamadaas umad weyn baa iskale ilaa isticmaalkii dowladu waawaanba ay ku kamadiyaan oo laga xishoodo oo la hormeeyo xabkaa guriga esenku deganaa si uu deegaanka uga cararo ama ubaxsawaday ka joojiyeen kiiskiisii iyo deganaanshihiisii way xurmadareeyeen saddex jeer baanta loo yeeray wiiladeeda iyageeda andrejaro iyo gabdho aan isleeyahay waxa weeye waxba qurbaha laga keenay waxba soomaaliya ka aqoon laakiin ku shaqeynaya amarkan madaxtooyada galmiga ka soo baxaya ay sidee doonaan ula hadlahayeen annaga marka waxaa nala gudboon inaan u gudbino dilkayada iyo cabashadayada meesha maxaa la yihahdaa gobolka tiinkaas federaalka guddiga doorashada qaran mana dhici doonto inay isticmaalaan ama taariikhda madaxaan wax ka bedelaan karo xildhibaankan hadda cabdullaahi yuusuf cali uu soo ku matelo magaca celi oo u tirsamayaan dhammaan shirwanaagka celi ee ku nool maxaa la yihahdaa jado bari ilaa puntland ilaa somaliaqeyb ka mida oo kaakiga ka dhexeeya uu yahay ugu dambeyn bay aan suuqahay hagaag haala ugu dambeyn maxaad soo jeedinaysa iyo weliba maamulka galmudug iyo dowladda federaalkaba ugu dambeyn maxaa usoo jeedinaysa
waxaan usoo jeedinayaa marka koowaad waxa weeye maamulka galmudug waxaan odhanayaa asaariikhda dhaqanka mareexaan adigu caaqil uma aydin ugaas uma aydin xeer uma jidaysaan wiilo yaryar baa tihiin dhaqanka la idinma wakiilan dhaqanka wuxuu leeyahay mas-uuliyad soo jireena oo idinka horeysay idinkala dambayn doonta faraha kala baxa haddaad faraha gelisaanna waxa weeye waxaa imaan doonaa jawaabo aan idin fahmi gelin doonin lookiina naftiina taariikhdiina iyo soo kobcidiisa labadaba nabadoon maxamed xuseen jaamac nabadoon haara ayuu kaasi ahaa u warramayey xuseen cabdi jimcaale xuseen madar oo boosaaso ku sugan guddiga dib u dhiska cusbitaalka guud ee magaalada gaalkacyo ayaa waxa ay maanta shir ku qabteen gudaha cusbitaalka iyagoona ka warbixiyey halka uu marayo dhismaha cusbitaalka guud ee magaalada gaalkacyo dhaqaalaha soo gaaray cusbitaalka iyo weliba wixii ay ku qabteen cusbitaalkan ayaa burbur waxaa ka soo gaaray qaraxyadii ka dhacay magaalada gaalkacyo kuwaasi oo lala beegsaday xaruntii dowladda hoose ee degmada gaalkacyo warbixin la xidhiirta arrintan waxaa istuudiah daljiray gaalkacyo ka soo jeedinaya shaafici cabdulqaadir warsame guddiga dibudhiska isbitaalka guud ee magaalada gaalkacyo oo maanta shir ku qabtay isbitaalka ayaa ka warbaxshay meesha uu marayo dhismaha isbitaalka guud ee magaalada gaalkacyo dhaqaalaha soo gaaray isbitaalka iyo waxyaabaha ay ku qabteen isbitaalkan ayaa burbur ka soo gaaray qaraxyadii ka dhacay magaalada gaalkacyo lalana beegsaday xaruntii dowladdii hoose ee degmada gaalkacyo ugu horreyn guddoomiyaha guddiga dib u dhiska isbitaalka guud brofeor maxamed jamac salaad ayaa ka warbaxshay meesha ay marayso shaqada isbitaalka deeqihii soo gaaray isbitaalkan waxay bilowdeen bishii sagaalaad shanteedii bay bilowdeen maantaytana waxaan maraynaa soddon iyo kowda bishii tobnaad ilaa haatan waxaana soo gaaray lacag dhan boqol iyo afartan kun oo doolar kharajkina wuxuu noqday konton iyo laba kun oo doolar oo aan u isticmaalnay dayactir kooban oo aan ku samaynay qaybihii qaybaha qaarkood intii muhimka ahayd oo aan rabnay in mataqaanaa hawsha isbitaalku ay kusii socoto si adeegii caafimaad usan u joogsan oo dadweynaha wax loogu qabto lacagahaas waxay ka kala yimaadeen meelo fara badan bay ka yimaadeen wadamo badan bay ka yimaadeen gudahay ka yimaadeen meel kastay ka yimaadeen aada iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa intii tabarucaaddaas ka qayb qaadatay waxaanan leenahay mataqaanaa diyaar waxaan u nahay mar walbaba inaan hadda markaan joogno shan iyo toban beri labaatan beri inaan xisaab celin aan sheegnana dadkii deeqdaas magacyadooda iyo meeshay ka timidba inaan sheegno cisbitaalkii haatan fayskii koowaad oo aan ku talagalnay waa dhammaad waxba kama harin wax yar baa ka haray dhowr maalmood baa ka haray dayactirkii koobnaa oo aan ku jiray hadda qolkan aan ku jiro laftigiisa waxaa wuxuu ka mid yahay qaybaha la dayactiray buu ka mid yahay saana u jeedaan isbeddel weyn baa gudihiisa ka muuqda hadda waxaa nala joogay injineerkaa nala fadhiyey waxaan ka wada munaaqashoonaynay mataqaanaa naqshad u keenay bilowgeedii see preliminary staadigii u suubiyey isbitaalka cusub sida uu noqonayo marka waxaan jecelahay mar dhow inaan mataqaanaa marka dambeeto aan isu imaanayno oo shirkanagaan warbixinta ah in aan soo hordhigno dadka ummaddana dhegaysanaysa ama ummadda maaragtay deeqbixiyaasha ah oo ku deeqday inay tabarucaad isbitaalkan siiyaan naqshad waafi ah oo intaasoo bilood andhakaya injeeradu aan maaragtay ka diskasgaraynaynay ka munaaqashoonaynay sidii xataa qol kasta meeshuu u jeedsanayo siduu noqon marwa caasho geella diiriyo oo ka mid ah guddiga dibudhiska isbitaalka ayaa iyana ka warbixisay dhaqaalaha soo gaaray isbitaalka guud dhakhtarkaa soo jeediyey waxaan rabaa keliya sidii annaga idinka ballan qaadnay inaanan ka caajisin marna inaanan ka caajisin dadka tabarcaadka soo diray ama gudaha ka soo diran ama dibadda ha ka soo diran inaan kusoo celcelino waxaa laga yaabaa in la yidhahdo mar horaa la sheegay maxaa loogu soo celceshimaa intaa cusub la sheego laakiin waxaan rabnaa inay dhiirigelin u noqoto dadkii tabracaadkaas ka qayb galay sidoo kale dhakhtarku waxa uu sheegay qeybaha aan muxuu ahaa istaalka ugu talagalnay istaalkan horaan u sheegnay inuu yahay istaal weyn oo aan laga maarimin isticmaalkiisa waana takaliftay in dayactirka lagu sameeyo maxaa yeelay dhismuhu waqti buu qaadanaya intaas uu socdo oo dhan waxaa loo baahan yahay qaybihii isticmaalka in lasii isticmaalo waan uga mahad celinaynaa guddiga iyo dadka ka qayb qaatay oo dhan runtii dayactir aada u wanaagsan oo qurux badan oo fiican oo qaybihii oo dhan hadda ay wada shaqaynayaan oo hadda uusan jirinin qof dhaawac ah oo istaalka inta la keeno meel la dhiga la waayo uusan jirin intaas dadkii tabarcaadka wax ka soo diray iyo intii ka shaqaysay waa uga mahad celinaynaa horeyna waxaan haddana kaloo u sheegnay in dhowr fiis aan ka dhignay weji aan ka dhignay wejigaas marka hadda waa naga soo gabagaboobay wejiga ku xiga waxaa wejigaas u noogaga haray xil roob baa lagu jira istaalku wuxuu ku yaalaa meel biyo godan buu ku yaalaa marka sidii adigu aan iskugu waafajin lahayn isticmaalku inuusan naga xumaanin inta dayactirku socdo iyadana waxaa weye hawshaas baa sii socota wejiga labaad aan galayno horey baanu iyadana u sheegnay in aanu dhowr muxuu ahaa injineero badan aanu anagu howlgelinay oo aanan rabin hal naqshad keliya inaan qaadano qaabka aan u rabno oo ugu macquulsan oo aan kharashkeeda awoodi karno anagoo ka fiirinayna islamarkaasna uu noqonayo isbitaal wanaagsan oo muxuu ahaay gobolka oo dhan guud ahaan soomaaliya qancin kara ayaan haddana waxaan rabnaa inaanu helo naqshado kala duwan oo aanu kala xulan karno hadda injineerkan meela joogay ugu dambeeyey oo naqshadiisi noo keenay naqshada laftirkeeda waxay noqonaysaa iyada laftirkeeda faysas kala sii yeelanaysa maxaa deg deg ah waan hadda ku bilaabaynaa maadaama aan hadda xoogaa haysano beysig oo istaalkiia iyo maxaanu ku xijinaynaa marka waa ku faraxsannahay in mar dhow haddii ilaahay iidankiisa ay noqoto aanu helno taas sidoo kale waxaan idiin sheegaynaa waxaa jira maalintii istaalka dayactirkiisa la bilaabay ilaa maanta documentary baa la diyaariyey laga soo bilaabay qaabka mxua burburka ugu dhacay istaalka waxyaabihii laga qabtay sidii loo qorsheeyey iyo bilicda maanta uu leeyahay oo runtii u eg siduu ahaan jiray marka taasna documentarygaasna fadhiga labaad baan insha allah soo gudbin doonaa oo aada arag ahaan u daawan doontaan bay soo direen marka lacagtaas ay dadkaas soo wada direen muwaadiniinta oo dhan waxay tootalkeeda isku noqotay boqoliyo afartan doolar boqoliyo afartan kun iyo laba doolar accountka marka waxa weeyaan dhakhtarka ayaa sheegay inta laga isticmaalay ilaa iyo hadeertaan waxa weeyaan konton iyo laba kun laba boqol labaatan iyo sideed doolar lacag waxaa hadda accountka ku jirta sideetan iyo sideed kun iyo sideetan iyo sideed marka tabarruc wuu iska soconayaa facetul baan ugu bilaabanaya sida dhakhtarkuna idiin sheegay iyo guddiga iyo dhammaan anagoo idinka codsanayna waxaa waaye in muxuu ahaaye intaas isan ku ekaan ee tabaruc iska socdo markuu iska socdo waxaa istaalkuna waa soconaya waana dhammaystirmi doonaa sida idiin sheegnayna fan raysan kalena waa jiri doonaa dee dadka kale oo reer gaalkacyo ahna iyo reer puntland oo dhanna iyaguna waa ku darsan doonaa marka waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin ilaahay idinka abaalmariyo sadaqadaa soo dirteen sheekh aadan maxamed cigaal ayaa isna sheegay in loo baahan yahay in laga qayb qaato dhismaha isbitalka si loo dhammaystiro dhismaha isbitalka guud waxaan rajeynaya insha allah guddi ahaan inaad wixii aad la baxdeen meesha aad la jecleedeen aa idiin dhignay oo ahayd isbitaalka fayskiisa hore ama wejiga hore ahaa in shaqadiisa dib loogu soo celiyana hadda ay meel fiican marayso gabagabo tahay wejiga kale ee isbitaalka cusbaa iyo qorshihiisan uuma bilaabanayo balaynkiisa iyo desaynkiisan insha allah marrow la soo gudbin doono marka waxaan leenahay insha jazaakum allahu khayran isbitaalka iyo dhismihiisa iyo dib u dhiskiisa iyo horumarintiisu waa sadaqa jaariya ajar bay qofku u tahay ha laga qayb qaato insha allahu tacaala guddigana sida nisha wuxuu idin damaanad qaadayaa shayga aad guddiga soo gaarsiisaan oo gacantiisa kusoo dhaca akoonka ugu soo dhaca inuu ku bixin doono horumarka isbitaalka lacagta hadda timid hal shilin oo kale meel aaday ma leh wixii aan la heli karo intii laisku aruuriyey waxa soo dirsateen ayaa lagu bixiyey meesha alla rateen insha allahu sida liin ballan qaaday muddo kooban kadib waxaad heli doontaan wixii aan qabanay oo sawiran oo maarata duub maarata lasoo duubay oo documentary ah waxaan intaa dhan u yeelayna waxa weeye hadda alle hortiisna oo horumarsanno camalka aan qabanayno iyo in ummaddii ay ku qanacdo wax loo qabanayey wejiga labaad ee loo gudbahay waa weji hanti badan iyo kharash badan oo wax ka tari kara u baahan maadaama aanad isbitaal casri ah de casriga afka keliya ka noqon maayo waa in hantidii iyo qorshihii casrigu ku noqon laha aan samayno ilaahay subxaana wa tacala ayaan tala weydiisanaynaa ilaahay ciddii tala saarta oo uu ku filan yahay bacd allahi subxaana wa tacaala waxaan t maarata tala saaranaynaa oon talagelaynaa waxa weeye awoodda ilaahay uuna siiyey dhaqaalaha ay dadka haystaan dal iyo dibadba watacaawanu cala albiri wataqwa walaa tacaawanu cala alitmi walcudwaan isbitaalku waa noloshii bulshada gaalkacyay u baahnayd mid xanuunsan iyo mid dagaal wax ku noqday iyo mid kaleba waa la keenaa waxa weeye meel cidi ka maaranta ma aha wixii lagula baxana sadaqo jaariye ah oo weligeed qofka u soconaya ayay noqonaysaa inta isbitaalka iyo maaragtay qorshaha uu jiro waxaan leeyahay marka taageeradiina la soo baxa wax yar iyo wax weyn ha kala bakhiilina waxa weeye maaragtay santiyaadba dad soo dirsadeen dad baa hal doolar soo dirsaday dadna kumaakum bay soo direen cid walba waxay soo dirsatay ajarkeedaisbitalkan oo burbur ka soo gaaray qaraxyadii ka dhacay magaalada gaalkacyo ayaa intaas kadib waxa u istaagay dhismihiisa shacabka ganacsatada iyo jaaliyadaha reer puntland shaafic cabdulqaadir warsame raadiyow daljir gaalkacyo
daljir waxaad gaalkacyo ka dhegaysanaysaan hirka f m siddeetan iyo sagaal dhibic hal
qaybii dambe ee barnaamijka caawiya daljir ayaan dhegaystayaal kusii wajahannahay habeenimadan barnaamijka waxuu idinkaga imaanayaa stuudiyaha daljir ee magaalada caabudwaaq shirkadda saalaha ayar ee fadhigeedu yahay waddanka cumaan ayaa waxa ay qorsheynaysaa in duulimaadi toos ah ay ka bilowda puntland taasi oo ah mid isku xidhaysa puntland koonfurta soomaaliya iyo waddanka cumaan oo ka mid ah waddamada xidhiirka ganacsi uu kala dhexeeyo puntland oo loo iibgeeyo khayraadka ka soo baxa puntland sida xoolaha nool maxamed faarax xaaji mire waa aasaasaha goldan safaari group raadiyo daljir ayuu uga warramay ahmiyadda ay arrintan u leedahay bulshada soomaaliyeed maxamuud cabdi ibraahim oo ku sugan istuudiyaha daljir ee boosaaso ayaa waraystay ugu horreynna waxa uu weydiiyey heshiiska ay la galeen shirkadda saalaha ayr in uu sharaxaad ka bixiyo aad wanaagsan tahay maxamuud diyaaradtan heshiiska la galay qorshuhu wuxuu ahaa qorshaha koowaad horta heshiisku wuxuu dhacay wadankan ka dhacay bishii qadar lasoo dhaafay ama bisha tanaad octoobar bilowgeedii haddii qorshuhu bilowga kood waxaan ku qorsheenay in nofembar jamaadkeeda insha allah shan laatanka bisha kan nofembar ay bilaabmaan duulimaadyo caalamiya oo ka bilaabma dowladnimada kuwaad erboorka boosaasood kadibna insha allah erboorka garowe soomaaliya halka ay noqon doonto xarun heshiisku wuxuu leeyahay laba madax oo qayb diyaaradaha ah iyo qayb ganacsiyeed sisoo watan cumaan iyo dal aynu aada iskugu xirannahay laga faa'idaysanahay wadankeena khayraadka badan yahana halkaas insha allah heshiis lagu soo bandhigi lahaa qofkii marka heshiiska sidaas ahaa
waa garta marka diyaaradda marka sidee ayaa la doonaya marka inay soomaaliya uga shaqeyso marka batayada sharxaad naga sii diyaaradda bilaadeeda koowaad waxay bilaabi doontaa insha allah aeroboortka boosaaad waxay kasoo kici doontaa maalin walba axad iyo arbaca magaalada sagaale waddanka cumaan waxay insha allah imaan doontaa magaalada boosaaso bilaadeeda koowaad waxay qaadan doontaa waktiga safarku muddo afartan iyo lix daqiiqa ah bay boosas kusoo gaari doontaa subaxda geli subaxda hore imaan doontaa insha allah saddex saaca subaxmeed saacadda soomaali laga yidhaahdo insha allah qorshada labaadaan leenahayna waxa weeye inaan eraboorka garowe furitaankiisa uga faa'iidaysano si shacabka puntland ay u helaan duulimaadyo insha allah caalamiya oo hagaxyo-aan sida qorshoda yahay marka duulimaadku waxa weeye cumaan puntland laba magaalo fiiland labi koowaad oo ah boosaaso iyo garowe qorshahaas waa kay koowaad bisha koowaad sanadkan insha allah waxaan bilaabi doonaa qorsho labaad wuxuu yahay diyaarad moqora oo boosaaso gaalkacyo aan isticmaali doono labada erboor ee gaalkacyood iyo boosaaso aan qorsheynaya in halkaas labada magaalo oo hadka ah oo ganacsiyeed laga faa'iidan lahaa safar ahaan ama heer doolimaad in wax soo saarkooda iyo dadkoodaba ay gaaraan wadamada East Africa sida Kenya, Ethiopia, Djibouti iyo kuwa ka sii fog iyo wadamadaas macalbooda marka qorshada qorshe dhowraya laba madax leeyahay goorma ayaana iyana si rasmaad u bilaabaysaan marka ee, dulimaad toos ah oo boosaaso iyo cumaan oo toos isku soo xiri doona qorshe waxaa insha allah shan labaatanka bisha bisha sanka iyo tobnaad waa maxaa hadda madaxweyne dalka yareemeya guddiga labaadna waxaa qorshuu yahay airportka boosad waxa laga keenbalaa bisha lix iyo bisha tan koyo tobnaad airportka garowana waa- waa markii la furayso furitaankan isku aadin doona insha allah marka hadda boosaaska bilaabi doonaa oo uu qorshuu yahay bisha sanba bosaa todobaashan waa tahay marka ahmiyad intee leeg bay marka ee, dulimaadyadan ee, cumaan iyo soomaaliya gaar ahaan sida boosaaso oo kale ay u leedahay dhinaca ganacsiga iyo weliba dhinaca socodka bulshada maxaa su-aal muhiima weeye safar marka la yidhaahdo dadkeenu hadeer caan bay ku yihiin dadkeenu waa dadka erboorada geeska oo dhan ku burburay weeye waa dadka maalin walba safarkooda uu qaato muddo labaatan saackiiba markaad waraysato ama ay kula soo hadlaan dadkeena dibadda jooga waxay ku leeyihiin anagu safarada wadankan ku aadan waxaan u joojiyay gaaramaan qaarkood intay dib ay yimaadaan bay ku hortabaan iska joogaan marka maxaan leedahay inaan u dooranay maxay ahmiyad gaaran u yeelanaysaa in diyaarada caalami la bilaabo marka ko waxaan oo inaan u dooranay meel inaga noo dhowdaay wadan naga darasmanaa weeye oo wadan qofka ka yimaada yurub u dhow inuu horta marka hore ka yimaado isagoo dhimaaraha dib ugu noqon waxaan dowladdiisana heshiis kula galnay dadka aan naga soo qaadno oo dadkeena ah in si tartiiba loo dhamaysiisooyinka ganacsiyada wadanka weliba haddii aad ogtahay wax walba maanta adeega ama ganacsiga inaka dhexday wadankan waa ganacsi aada iyo aad waqti dheer lahaa waxaa jira soomaali badan oo wadankan degan oo wadankan kule dedegaan wadankan oo sitiisanisa waxaa jira ganacsi maalinla ah oo wadanka kenya maalin walba aad shirkadahana ganacsiga ay kasoo qaataan waxyaalaha ay u baahan yihiin marka dabeecad badan baa ka muuqata oo wadanka koowaad insha allah dabeecad badan ayaa saxanta ka muuqata aan jecelnahay inaan ka fargalayno labaad waxa waye dadkeena ku dhibaataysan eeraboorada tan hargeysa iyo iyo iyo iyo jabuuti iyo dubay inay helaan doorimaad markii qofku uu london ka yimaado wadankan ka soo dego toos uga soo dego in wadankan afartan dhaqo magaalada shubuuteeda marka qorshe waxa weeye si baahidaas aan meesha u qaaday ahmiyaddeeda taas weeye waa garta marka maxaad caqabada marka aad kala kulanteen marka hawshan iyada ah intii aad ku guda jirteen ilan sidaan la soconno meelaha aad ka shaqaynaysaan waa soomaaliya meelo kala duwan oo ka tirsan iyo weliba eh, wadanka cumaan maadaama soomaaliya qaybo ka mid ah laleeyahay amni ma jiro
aada maadsantahay su-aal muhiim weeye diyaaradda marka koowaad waxaa adkay marka ko- in laga dhaadhico diyaarad caalamiga wadan leeyahay inay tagto wadankii taa waxaa fududeeyey wadankan waxaan ka leeyahay anaga dhib badan kuma ana arag heshiiskan oo muddo laba sano oo soo socday waxaan dhib badan u- ugu arag waxa weeye wadankan cumaan waxaan ka dhexeeya ganacsi maalinla ah maha bille maalin walba hantii laba milyan oo doolar ku dhowaa wadankan laga qaato waxaa ka qaata soomaaliya marka soomaaliya soomaaliya weeye laakiin soomaaliya iyagu ay yaqaanaan warqadaha maalin ku yimaada oo soomaaliya waa puntland marka markaad tahay anigu diyaaraddatan wadanka waxaan ku bilaabanaa puntland oo eebarada puntland baan ka bilaabanaa amni ahaan puntland way ka warhayaan maadaama ay deris yihiin maadaama ganacsi maalinla uu ka dhex jiro way ka warhayaan culays badanna een, kama jiro waxyaabaha aada xadda maadiga waxay ahayd marka maamulka guud ee shirkadan la kulmeynay iyo xagga dowladda hay-adda wadankan diyaaradaha u qaabilsan iyo erboorada marka la fadhiisanay oo ku yimaday erbor arrinta maxamed faarax xaaji mire oo ah aasaasaha golden safari group ayuu kaasi ahaa waxa uu u warramayay maxamuud cabdi ibraahim guud ahaan dhegaystayaal inta ayaan habeenimadan ku soo gebagabeynayaa barnaamijkii caawa iyo daljir oo idinkaga imaanaya stuudiyaha daljir ee magaalada caabud waaq dhammaan efemada daljir ee soomaaliya ayaad inaga dhegaysanayseen ciddii uu sheegay ama jecel mar kale inay dib u dhagaysatona waxay ka heli karaan radio daljir dot com intaynu barnaamijkan mid lamida dib isugu maqli doonno sidaasiyo nabadgelyo